عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تعالى كتابك هو إنه بلامي دونا waxaana kolaysi labadii kitaab ee kaba horreeyey baan yeelay aan ka horreysiinaynaa muqadimo in ku tacalluqsan uun ama musanifka kitaabka leh iyo musanafka oo ah kitaabkii kolley kuba tacalluqsan alaa dadkii dee intii hore laba socday labada muqadimoba way barhkood way soo arkeenba kolley muqadimadu siday u dhacaysaana waxa weeyaanuun walow ay ayaamo qaadama habeenna qaadanayso midii waa tarjamada imaamka kitaabkan leh si aan muslim iyo abu daawuud ba yeelay oo bal tarjamadiisa guud ahaan ama ha noqoto dee tii shaksiga ahayd ama noloshiisii cilmi ahaaneed iyo wixii kuba tacalluqsanaa jaanibkaa guud ahaan bal taas wey midna waa kitaabkiisan kutubta oo dhan ba mualafada ah musanafadaa kitaabka uguba mudan ah ugu asaxsana bacda kitaab illaahi tacaala diraaso kuba tacalluqsan oo kollay kitaabka intaa laguba dhex jiro ama ruuxii kitaabkaba daalacanaya iyadoo jawaanib cadiida ay yeelanayso kollay dee anficaysa oo u faa'iideyneysa bal marka waxaa laga yaabaana duruqdii aan ama habkii aan marnay iyo niqaadii aan kaba hadalay labada kitaab ee hore muslimka iyo abu daawuud oo isagu dee imikaba iska bilowun ah niqaadii inta badan dariiqii baan marayaa aada bay isu shabahayaan waxaa laga yaabaa barhkood inay halkan soo kordhaan kitaabka daraaddi badhnaa ay meelo qaarkood niqaada qaarkoodna ay halkii hore intay kuma sugnaayeen halkaan iskaba fudaydiyeen laakiin waa wax is wada shabahaya ama dee isku hab ku socda muxtawo ha kala dunaadee oo niqaadaan kaba hadli doono ma labadaa qaybood buu noqon doonaa ma laba baaboo kolley dee mubaaxis iyo fusuule ay hoostooda kuma sugantahay buu noqon doonaa waxaanan ka horeyn doonaa sheekha musanifka raximah llahu tacaala saa daraaddeed kolley kitaabku dee waqti cidhiidhiyana waan bilaabaynaayo xagaagiina soo hayo cadadayadustay ahaydna marka bisha shanaad akhirkeeda la gaadho haddaan duruuf kale iman kutubtu way iska wada joogsataa kureelka ninkii baxayay iyo dee ninkii kolley aan baxaynba waan joojinaa ilaa taas waxay noo hadhay markaa kole dee habeenkii labaad ee bishii afraad ay tahayba waa laba bilood oo dee weliba ay wax ka go-aan gees kale wuxuu soo socday muslimka afar habeen baan soo wadi jirno waa sabta ilaa iyo habeenka hulaaada waa laga yaabaa fi lmustaqbal waayo habeenka khamiista kolley ama habeenka arbacadu soo gelayso in qolooyin baa iyaguna darsi ahaan u yimaado kooban oo bal maalan saa daraaddeed afartii habeen baa uu kuba soconaya bal haddii insha allah ida kaana fi lcumri baqiya oon xal qolada kale u helo waxaa la arkay habeen shanaad inuu kusoo kordho waayo kitaabku waa weyn yahay suu ku socdaana dee muddo dheerna waa soconaya kol haddii birihii xagaagi oo dhan iyo waxyaalo kalena uu booqanaya ama uu joogsanayana kolley kitaabku mudduu qaadanayaabee bal horta imika inta hore taasaan kuba wadaynaa intan horta xagaagan kaba horeysa intaanan markaa tarjamada imaamka bilaabin hadal imaam nawowi raximah llahu tacaala leeyahay kitaabkiisan taadiib alasmaa waluqaadna uu ku leeyahay oo bal maalan ah taraajibtan culimada iyo in la ogaado fawaa'ida kuba sugan iyo say muhim uba tahay taas baan horreysiinaynaa waa tamhiid ahaan intaynaan sheekha tarjamadiisa bilaabin oo imaam nawowi baa raximah llahu tacaala kitaabkiisa tahdiib asmaa walugaat waa juskiisa hore bilowyada ayaa wuxuu ka hadlaa iyadoo uu kitaabku laba qaybood yahay qaybi waa taraajim waana qeybta hore qaybna waa luqa oo luqooyino waa qeybta dambe kitaabkiisaas ayuu intaanu taraajimtii bilaabin buu wuxuu dhigtaa fasal uu kaga hadlayo fawaa'ida kuba sugan in la garto asmaada iyo taraajimta culimada iyo aimada markaa wuxuu dhahay imaamku raximah llahu tacaala bimacrifati asmaa'i rijaali wa axwaalihim wa aqwaalihim wa maraatibihim fawaa'id kaiira waa cibaaradiisii garashada la garto dadka dee rag bay u badnaayeen saabe asmaa rijaal loogaba cabire magacyadooda iyo axwaashoodii guud ahaan hadaladoodii dee kollay cilmigan iyo ku dhaqankiisa iyo umuuraha tilmaamayay iyo maraatibta iyo darajaadka iyo rutabta ay kala leeyihiin fawaaid badan baa ku sugan fawaaiddaa wuxuu yidhaahaa waxaa ka mida fawaaiddaas in la ogaado axwaashoodii kollay dhaqankoodii iyo manaaqibtoodii iyo fadaa'il iyo maair waxay lahaayeen maasirtaa iyo fadaaishaasna meel kale ugama imina waa camalfalkii diinta ay ku camalfaleen ee kuba dhaqmeen waa tadbiiq camaliya oo dee wixii iyagu ay xambaarsanaayeen ay tadbiiqinayeen marka taa waxaa ka dhalanayuu imaamku yidhaahaa adaabtii ay lahaayeen ee ka dhalatay cilmigan dee iyagu ay xambaarsan yihiin ku dhaqankiisii in lagaga daydo oo laga aadaab yeesho maxaasintii iyo wanaagyadii bal maalan aahaartoodii iyo raadadkoodii ay kaba tegeen ay lahayd la qaato oo laga dhuxul qaato waa faa'iida taasi waxaa kaloo kaba midaba oo wuxuu leeyahay macrifadan kaba dhalanaysa macrifatu maraatibihim wa acsaarihim in rutbooyinkii ay lahaayeen iyo dee isku mid maha aimadan lama sinoo waa la kala rutbo sarreeya waxaana ay tahay in waa cilmigiiyo camalkan ay kulansadeen bay ku kala horeeyaan haddaba maraatibta ay leeyihiin iyo acsaartooda iyo waxaa in la ogaado oo markaa ay taasi waxaa ka dhalanaya in mid kasta mansiladii uu lahaa iyo ilaahay dhigay la dejiyo oo kii isagu xagga marka la eego martabadiisu ay sarreysay ee taas aan laga hoosaysiin darajadii ilaahay dhigay dee bal maalan kii aan heerkiisaa gaadhsiisnayna aan isaga laga horreysin oon martabadiisii sare loogaba qaadin markaasaa wuxuu soo qaataa ilaahay qowlkiisii uu yihi wa fowqa kulli dii cilmin caliim waxaana uu yidhaha waxaa saxiixa muslim kuba sugan ibnu mascuud xadiidkii isagoo ah inuu rasuulkii ilaahay yihi ama ibn mascuud qaala inuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh liyalinii minkum ululaxlaami wanuha uma aladiina yalunahum macnaha dadka maraatibtooda si loo kala horreysiinayo aniga haygu soo xigeen waa safkii horeba ha soo galoona hayguba soo xigeen markii uu xalqow fadhiyana waa ciddii wax ka fahmaysay in lasoo horreysiinayey dadkii caqliyada iyo bal maalan dulqaadka iyo xilmiga iyo u saaxiibka kuwa aniga haygu soo xigeen oo hayla soo xidhiidheen haddana kuwii iyaga ku xigay kuwii ku xigay waxaana uu yidhaha sheekha hadalkiisii ay tee xadiid caaishuu soo qaata caaisha tidhi radia allahu canha amaranaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه wasalam an nunzila الnaasa manaazilahum waxaa rasuulka ilaahayna amray dadka maraatibta ay leeyihiin inaan dejino manaasishoodii kolley xadiidka wuxuu kasoo naqliyaa kitaabka xaakim ee macrifatu culuumi اxadiid isagoo xaakim kaba cabiray waa xadiida صaxiixa kaba cabiray muslim صaxiixiisa muqadimada ayuu kuba suganyay isagoo dee waxa weeye kolley siiqataa ka duwan oo siiqo tamriid kuba soo naqliyey abu da-uudna sunantiisa isagoo soo saaray wuxuu yar ishaaraa ninka caaisho ku xigaya caaisha si waxaanu caaisho waxa weeyaan la kulmin ama mursal inuu yahay buu ishaaraa bal adigu xadiidku waa tukenaya dadka in maraatibtoodii la dejiyo mid kasta martabadiisii waxaa kaloo kaba mida buu leeyahay fawaa-idda ay leedahay garashada la garto dadka taraajimtooda iyo dabaqaadkooda iyo axwaashooda inahum a'imatuna wa aslaafuna waa dadkii imaamyadeennii waa aslaafteenii waa mashaayikhdeennii sheekhu ka aad wax ka baratay unmaayo sheekhiisa iyo sheekhiisa iyo sheekhiisa ilaa silsiladoo dhamiba dee waadiga wax ka faa'iidaysanayo sheekh bay kuba yihin waa imaamyadeennii waa dadkii aslaafteenna ahaa ee waxay noo yihin buu leeyahay kal waalidiina lana waalidkeennii oo kale yihiinba waajida calayna fii masaalixi aakhiratina oo cibaaradiisii marka aakhire ay noqotona waalidkeenna iyagaa inooga waxtariya nafci badan waalidku sax waa waalidka xaqa weyn kugu lahaa dee noloshaadiina qeyb weyn kaba ah korniintiisii iyo waxaas laakiin wuxuu leya de waa maslaxadii adduunyo ayuu waalidku kuu ilaaliyo kuu xafiday iyaguse maslaxadii aakhiro iyo umuurtii daar alqaraar ayay ku ilaalinayaan ee kuba xafideen oo jaanibkaa marka la eego way inooga waxtariyo nafci badan yihinba waxaana waa cibaaradiisii waansaxu lana fima huwa acwadu calayna marka la eego wixii inoo nafci badnaa jaanibka aakhirana iyaga waalidadiiba inooga naseexo badan oo de waxaa inoogu naseexaynayaan waa waxa aad aakhira ku liibaanayso markaasaa wuxuu yidhaha fayaqbux bina an najalahum aw an nuhmila macrifatahu waxaa markaa foolxumo ah inaan dadka caynkaas ee waxtarkaa iyo xaqaa inoogu leh inaan ka jaahil noqono inaan baran waxaa markaa foolxumo ah macrifadoodii iyo garashadoodii inaan ihmaalino waa hadalkiisi waxaa kaloo uu yidhaahaa imaamkaasi raximah اllahu tacaala an waxaaba kaba mida macrifada aan ka faa'idaysanayno dadkan taraajimtoodii iyo asmaadoodii iyo axwaashooda oo la garto an yakuuna alcamalu watarjiixu biqowli aclamihim wa awracihim idaa tacaaradat aqwaaluhum bal markaa dee kolley naskii baa la raacayaa culimmada aqwaashoodiiyo waa tan markaas iyadina la isticaanaysanayo ee la kaalmaysanayo waa tan ruuxii bal maalan ama aan ijtihaad u ehlahayn ama waqti aan u helin ijtihaadba xataa mujtahidba uu yahay taqliidkii suurooyin uuma banaanaanayo ama taqliid meeshii jiro haddaba iyaga waxaa kaloo kamida waxyaalaha aan maraatibtooda garano ka faa'iidaysanayno haddii aqwaashoodii buu leeyahay ay iscaarido iyo fataawahoodii ijtihaadaadkoodii ay iscaaridaan dee marka aan wax kaloo idinku kala raajaxaya laala jirin kii bal midba midku kaba cilmi badnaa ka xalaalimirad badnaa ayaaba jaanibkaas horraysiintii mudnaanaya iyadna garashada la garto isaga xaalkiisa ayay taasi ka dhalanaysaa waxaa kaloo wuxuu leeyahay taraajimtooda lagama faa'iidaysanayaa bayaanu musanafaatihim wamaa laha min aljalaalati wa cadamiha musanafaadka ay leeyihin inay kaba tegeen aan kuba intifaacaynoo la caddeeyo iyaduna qiimaha ay musanafaadkaasi ay leeyihiin iyo siday u kala mudan yihiin oo la ogaado iyadoo bal maalan taas in la garto oo maraatibta caynkaas ee musanafaadku ay kala leeyihiinna layskuba baraarujiyo la ogaadana waxaa meeshii kuma sugan ruuxii daalibkaayoo lagu hanuuninayo inuu dee kutubta caynkaasa kasba xasishado oo bal maalan waxaa kaloo dee kuma sugan daalibkii oo lagu hanuuninayo wixii uu kutubtaa kooda la ictimaadsanayo ee dee cumdo ah iyo ka aan la ictimaadsanayn in loo kala sheego ayaa umuurahan kaba dhalanaysa haddaba bal umuurahaasuu imaamku tiriyey kitaabkiisa tahdiib ulasmaa walugaat bilowyadiisa oo ah dadka oo la ogaado aimadii iyo culimadii iyo taasoo kaleo taraajibtooda khaasatan dee aimadan waaweyneed cilmigoodii iyo aan kuba intifaacayno hadyigoodii aan ku dayanayno ee waxay leedahayba fawayda uu imaamkaasi tilmaamay ayaabay leedahay haddaba taasi waa tamyiid ahaan ee waxaa kolley ay tahay oo dee aan u fadhinaa kolley laba cashar buu inagaba qaadan markay noqoto musanifka bal kitaabku aada u muhiima waxyaalo kala duwan leh de iyaduna saddex baan ku khaas yeeli doonaa haddii aan la idhaha kitaabka iyo wixii kuba tacalluqsanaa caawiya bal habeen dambe ayaan soo yarkoobeynaa imaamka tarjamadiiso de bal taas gees kale waa wax yaroo kooban waxaan sheegaynaa waayo imaamkan marka la eego waxaa ugu filan fakri inuu yahay amiiru lmu'miniina fi lxadiid inuu yahay kitaabka ugu mudan kutubtaa dadku ay alifeen imaamkii lahaa inuu yahay imaamka mukhaalif iyo muwaafiqba ay isku waafaqeen dee mansiladiisaas iyo horraysiintiisa mashaayikhdiisi iyo aqraantiisi in marka la eego kutubta isaga tarjamaysay dee kuwa iyaga taraajibtiisa un loo khaas yeelo kala duwana way jiraan ama mucaasiriintani haba lahaadeen ama raggii hore sida dee moxamed ibn abi xaatim in la yidhaha aada wax uga soo naqliyaan dahabiyed ama raggii ka horreeyey o dhan khadiib iyo intii kaba dambeysay qolooyinkii tarjameeyey waayo kitaab weyn oo la arko inaan lahayn ayuu leeyahy laakiin aimadaasi ay arkeen oo iyagoo ay wax kasoo naqlinayeen oo dee bal maalan kitaabkaasi kollay soo gaadhay dahab iyo riwaayo ku leeyahy xaafid ibnu xajarna kitaabu ku khaas yeelayba kollay maalin bukhaari dhammaaday sheekh mashaayikhdiisa kamidiina lagaba dhagaysanayu sheekhu ahaa isaguna majliska joogo laga dalbay kitaab uu alifay aan inta badan marka isaga la tarjamaynayana aan laba sheegin la madbaceeyey oo kolley aan aada u faafin oo hidaayatu saari la yidhaha baaba jiro oo isagu naftiisu e riwaayo ahaan waa kusoo naqliyaa kitaabka bal waxa weeye waxaa iyadna aada u badan oon la tirin karahayn kutubta iyadoona isaga u khaas ahayn dee isaga aada u tarjamaysay tarjamooyin aada u waasaca ama ha noqdeen kuwa rijaashun u khaaska ah ama haba noqdeen kuwo kale oo saasa xaafid ibnu xajar kitaabkiisan uu fatxulbaari ama kitaabkiisa sharxa muqadimada uu gaba dhigay hadyusaari waa mujaladka la madbacaysanba kitaabka magac gaar uu leeyahay isaguu hor alifo oo dhowr sinood hortood intaanu sharaxa bilaabin baabu sii dhameeyey fii xayaati mashaayikhi qaybtiisa dambe ama markuu dhameeyo fusuusha tobankaa tarjamada sheekh oo dheer buu oo waxyaalo badan ay kuba suganta oo qayb badanna aan u laabmayno anigaa leeyna kitaab hidaayatu saari la yidhahayo gaaroo madbacaysanna waa leeyo dhowaan la madbaceeyey kitaabkiisan iyadna taqliiqu tacliiq oo dee isagana markan sheegayna diraasaadka ama musanafaadka kitaabka kuba xidhan aan kolley aad baan uguba baahnaanaynaa waxyaalo kuba tacalluqsan aan kaba warrami doono marka uu dhameeyo isagana halkaa tarjamo dheer buu kuba leeyahay dahabi siyar calami nubala waa mujaladka labiyo tobnaad weeye ee tarjamadiisu aad bay uba dheer tahay mizi oo sheekhiisii atadibulkamal dee adigu lama tirin karo in baqdaadi taariikhdiisa ama khadiib taariikhu baqdaad oo kolley waxyaalo badan oo kuwa ka dambeeyey asal uba ah in waxa weeyaan iyo dee kolley waxaan filayaa waxaan la tirin karahaynba weeye tarjamada in badanna kolley ama iyaga un kama baxayna iyagaan waxyaalahan aan sheegi doono guud ahaan waa kuwaasun waxaan ka soo qaadaynaa waa naqlinaynaa une bal marka waxaan leeyahay tarjamadu way badan tahay haddaba waxaan ku horeynaynaa magaciisa iyo nasabkiisa iyo dhalashadii ah waa mabxaska inoogu horeeye ee waa imaamkaas ataaj اlfuqahaa ama alcaalam اlfard ahaa cumdat muxadisiin kolley magaciisa oo dhamina sa wada garanaysaan kunyadiisna waa abu cabdillaahi magaciisna waa moxamed ibnu ismaaciil ibni ibraahim ibn اlmugiirati ibni bardisbah bal marka magaciisa waa ta aragniyo ismaaciil oo aabihii iyo awowgiisa oo ibraahim iyo awowgiisa labaad oo mugiira waa magacyo islaam waa dad muslimiina marka mugiir aabihii wuxuu noqonayaa bardizba waa magacaan islaam ahayn waa imaka waxa weeyaan isagu majuusi buu ahaa oo isagu magacana kolley ibnu makula iyo keyrkiiba siday ku dabdiyaan dabdiyo kalena way jiraane bardizba oo bacduna way fadxisan tahay waa say imaam nawina raximah llahu tacala ibnu makuliyo kaba soo naqliyo ra-duna way reeban tahay daalkana waa la kasrinayaa bacduna way fadxisanaysa bardizba kolley dabdiyo kalena way jiraan oo xurufta qaarkood ay isbedelayaan bal horta in magacu kaa weeye waxaana idhaahaan waa magacii luqadii bukhaare weeyaan bardizba ay laba bixi jireen haddii carabi ahaan loo tarjamo oo lagu soo tarjamo wuxuu noqonayaa zaraac waa kii zaaric ahaa weeye ama taa wax beeranayey waa siday dee ibnu makuliya wixii ka dambeeyeyba ama imano iyo xaafid ibnu xajar iyo dahabi iyo keyrkood ba ay soo naqliyaan oo magacan baa marka loo tarjamo carabi lagu soo bedelo noqonaya azaraac buu noqonaya bal haddaba waxaa jirta sheekhu nisbe ayuu leeyahay aljucfiyu in bal labadan ba arimoodba albukhaari iyo aljucfiy waa laba nisbo mid waa nisbo reer midna waa nisbo beled labadoodaba otan kuma joogsanayne bal bardizba si horta majuusi buu ahaa inankiisan almugiira oo markii hore isaguba dee diinta ama waxa ay haysteen dadkooda kuba barbaaray ayaa nin magaalada bukhaara waali ka ahaa xaakim buu kaba ahaa oo alyamaan ibnu lakhnas la odhanayay oo reer jucfa ah ayuu gacmihiisa ku islaamay yamaan baa ahaa jucfi ama reerkan kaba dhashay bal haddaba ninkaa uu gacmihiisii ku islaamay ayaa loo tiiriyey marka la eego mugiira waxaa kaloo walahaas nisbadaa walaha kaba yimi islaamnimo ay la socotay qoyskii oo waa taa bukhaariba soo gaadhay yamaankan inin sheekhyada bukhaari raggooda ugu waaweyn kaba mid ah abu daa-uudna waa saas oo kale oo la yidhaaho cabdullaahi ibn moxamed ibn jacfar ibn اlyamani اlmusnadi ayuu aabihii awow u ahaa waa nin sheekhyada bukhaari kaba mid ah bukhaari haddaba waxaa jucfi loo yihi yamaankaas waaliga ahaa ee aabi awowgiisa labaad uu gacmihiisa kuba islaamay ayaa nisbadu waxay ugaba timi walaha islaamnimo marka la eego laftigana almawla kolle waa alfaado mushtarago macaani dhowra leh macaanidiisu way badantaho dee xaafid iyo labaataniyo way gaadhsiiyaan laakiin markay noqoto xagga nisbada nisbooyinka saddex macno u yimaada kole waxaa loo jeedaa marka la leeyahay mawla fulan oo kale mawla cataaqa waa xorayn mawlaheed oo haddaba qolaana loo tiirinaya qoladan kamuu dhalan ee dee ciddii xoraysay ayaa reerkan kaba mid ahayd qaalibanna ruwaadda iyo culimada iyo markay mawlaha uu yiba yimaado waa u badan taas baa uba badan kolkolna waxa uu yimaadaa lafdigan waa la idlaaqaa mawla iyadoo loo jeedo walaaculxilf dad isbahaystay nin baaba dee reer aan reerkoodii ahayn la degay may xorayn nin markaa adigu ayuu ay isbahaysteenuu xilfi laba galay muxaalafadaa kolkol welo kaba yimaada ayaa loo tiiriyaayo imaamka weyne malik ibnu anas waa nin reer asbaxa reer yamaneed baa reerkoodu ahaayeen haddana ataymiyi baa kutubta kolkol dikrigiisa u yimaada taymigana waa taymigii quraysheed oo markaa dalxat bnu cubaydillahi in ay walaala ahaayeen baa awowgii xilfi lalahaayo bal taas baa deeto weluhu ugaba yimie wala xoreyneed ma aha markaa xagga xilfigana waa yimaadaa arrinka saddexaad u yimaadaa ee walahan ama mawlan uba timaada waa walaa-ulislaam weeye oo ah inuu nin islaamo nin kale gacantiisa kuba islaamo oo markaa ninkii uu gacantiisa ku islaamayna abaalkaa weyn baabuu sababta ugu hayo nicmadaa weyne in looba nisbeeyo bukhaari oo kalena dee qolooyin kalena waa taas oo kale waa la wadaagsanaya way jiraan iyaguna waa taa ciraaqi baa raximah llahu tacaala alfiyadiisa isagoo umuuraha sheegaya ayaa wuxuu yidhaha warubama ila alqabiili yunsabu mawlaa cataaqatin wahuwa hada alaglabu waxaa la arkaa in qabiilo loo nisbeeyo nin dee ay xoreeyeen un reerkan kama dhalan waanay badan tahay taasi wahada hada alaglabu leey kaas baana badan aw liwalaa'i lxilfi ka taymiye malikin aw liddiini kaljucfiyi amase in loo tiiriyo waa la arkaa ruuxa wala ahaan xilfi daraaddeed saa taymi oo kale imaam malik ama loo tiiriyo diin ahaan walaheed saa jucfi oo kale bukhaari bal markaa waxaan leenahay nisbadan aljucfiyu waa nisbe xaggaa islaamnimo kama timi ee reerka shaqo iskumay lahayn imaamku maalin jimcuu dhashay salaadii jimcada dabadeed iyadoo adigu markaa bisha shawaal markaa saddex iyo toban habeen ay dhaafeen ama ay tahay habeenkde maalintii saddexiyo tobnaad laguma jiro barhkood kutubta qaarkood maalintii labiyo tobnaad bay kaba dhigaan waana boqol iyo afar iyo sagaashankii hijirada macnaa ma bisha shawaal saddex iyo tobankeedii oo maalin jumco ah salaadii jumcada dabadeed boqol iyo afar iyo sagaashankii hijirada ayay dhalashada imaamkani ahayd dhimashadiisiiyo waa inoo dambeeya beledkiisu waxaa imaamkan loo nisbeeyaa magaalo bukhaara la yidhaaho waana magaalo magaalooyinkii bilaadii ballaadhayd ee waraa nahri ay odhan jireen mandiqada kuwoodii ugu waaweynaa kaba mid ah kollay dee kutubtana way inagu soo noqnoqotaa waana aragteen waraa-u nahri ama bilaadu maa waraa nahri maa waraa nahri bay kala cabireen kollay nahriga ama webiga ay sheegayaan waa webi waqtigaa hore jayxuun lagu magacaabi jiray jayxuun baa lagu magacaabi jiray imaka aamu iyo waxbaa malaa magac kaluu leeyahayba webigaas ayaa waxay ahayd wixii bari ka xigana waa bilaadaa la yihi maa waraa nahr wixii galbeed ka xigana waa xadda khuraasaani bilaadii ballaadhnayd ee khuraasaan la odhanaya aimada badan ee kaba timi weeye oo macnaa webigaas ayaa wuxuu kala qaybinayey bilaadaasi marka waxa weeyaan maa waraa nahri muslimiinta ay kuba idlaaqeen malaa markaa horena bilaad alhayaadila la odhanayay iyo bilaadii ballaadhnayd ee khuraasaan laba odhanaya iyo wilaayo kaleo khuraasaan ka mid ahayna khuwarizma halkan khuwarizmiinta loo nisbay iyado way ka baxsantahay khuraasaan laakiin dhinaca galbeed bay iyaduna webiga kagaba taalaayo markaa labadaas khuraasaan iyo khuwarizma ana waa galbeedkiisa waana webi dheeroo dee soconayay wixii ka bariyeeyana ama berigiisina waa bilaada muslimiintu ay ku idlaaqeen maa waraa nahri waana bilaad malaa aada u barwaaqo badnayd oo aada u ammaano ninkii raba bal bilaadaas iyo say waktiyada ahayd iyo xaaladeeda mucjam ulbuldaan markuu kaba hadlaya maa waraa nahri waa hadal dheer buu leeya u sifeeyo dee waana arkay taas maray ee bal waa eegan kartaane bal haddaba horta bilaadu taas weeye bilaada imika maa waraa nahri la odhan jiray mandaqadaasi laba dowladood oo dowladahan kasoo hoos baxay ruushka de waxa weeyaan jumhuuriyaadkan islaamiga ayaa imika dhaca waa dajiksan dowladda la yidhaaho iyo uzbekistan kuwaasaa waraa nahri ah kole turkmanistan iyo waa xaggan khuraasaan iyobay qan marwe iyoba iyada kuba taalo khuraasaan kaba mid ahay bal matalan bal waxaan leenahay waxaa dhaca oo bilaadii maa waraa nahri labadaa dowladood ee dajikistan iyo uzbekistan markaas waxaana jirta kolley intay jayxuun u jirtay iyo waxyaalahaas iyo mucjabulbuldaank iyo keyrkii way kaba hadlaane bal waktigeenan halkaasay kuba taalla waana magaalo jirta oo la yidhaha imakadan xaaliyan dadka degani ilaa rubcu malyuun ayay kuba dhow yihiinba magaalada horta taas weeye markii ugu horeysay ee la furtay waxay ahayd mucaawiyat bn abi sufyaan cahdigiisii ama khilaafadiisii radia allahu canh afariyo kontonkii hijirada kolley cubaydullah bnu ziyaad waa intay abihi dhintay dabadeed isagu loo dhiibay bilaadaas baa isagaaba markii ugu horreeyey uba tallaabay hala furta afariyo kontonkii hijirade ehelkeedii deganaa kolba marka ay furso helaan cahdiga way burinayeen marka kolba furso helaan iyo ciidamada muslimiintu ay kaba dheeraadaanba cahdigii ay burinayeen ilaa lasoo gaadhay waliid ibnu cabdilmalik khilaafadiisii oo uu dhulkaasna tawaliyey qutaybat ibnu muslim ilbahili ninkii qaaidka ahee shahiirkaa lama odhanayay markaas baa uu isagu xukumkii muslimiintu hoos keenay si aan umuuraha hore usoo noqnoqonna waa qutaybat ibnu muslim ninkii dee bilaadaas badankeeda furtay ilaa xuduudda shiina gaadhay ayaa wuxuu dejiyey dadkii carabta ahaa ee ayuu dejiyeyba si aan intiqaadkii iyo waxaasi aanay uguba soo noqon islaamkuna uu kuba faafo markaasuu masjidkeedii weynaa jaamica ahaa oo dee malaha waa waktigan ma garan karay in sidii lagu celiyo waktigaa ruushku qabsay ama shuuciyadu ay qabsatay way bedeleen oo mutxaf bay u bedeleen iyo maktabad ay tamaasiil horteeda dhigeen oo ibnu siinana ay kuba magacaabeen bal kaas buu dhisay intaa intii ka dambeysay waa taa waxay noqotay qalca qiraacdii islaamka kaba mida iyo markas maraakistii islaamka kamida dowlad shahiir ahayd oo asamaaniya la odhanayay oo nin nasr ibnu axmed ibnu nasr asaman ama nasr ibnu axmed asaman uu markaa asaasay oo de markii dambe adigu de way suusheeye taas baa nin qaacido u ahaydo bal waxa weeye magaaladan uu kaba yimi imaamkani taaba weeye magaaladiisna markaa labadiisii nisbabo taas weeyaan nisbadii xagga qabiilada oon leenahay waa dee welo ahaan diini ahaaneed iyo taa beledka xagga marka la eego usradiisa bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu ku barbaaray di oo toosnayd oo saalixayd iyo qoystaasa ayuu kuba barbaaray aabihii ismaaciil wuxuu ka mid ahaa dadkii muxadisiinta ayo bukhaari naftiisa kitaabkiisana taarikh alkabiir tarjamu ku leeyay yaanay dheeraaninba ibnu xibbaanna kitaabkiisa hiqaadka uu ku soo arooriyaa oo waxaabuu yidhaahaa ismaaciil ibnu ibraahim waalid lbukhaariy yarwi can xamaad ibni zaydin wamalikin warawa canhu lciraaqiyin waa cibaarada iyada ibnu xibbaan xamaad ibnu zayd iyo imaam malik iyabuu la kulmuu wax ka wariyaa reer ciraaqna waxbay kaba wariyeen waxaana uu bukhaari yidhaahaa isaga uba waa siuu tarjamadiisa ku yidhaha kitaabkiisan ku sugan ee inoo madbuucah imaam malik waxbuu kaba maqlay xamaad ibnu zaydna waa arkay marka cibaara waxaa jirta kolley kutubta intooda badan dhacday wara'a xamaad bna zaydin qad saafaxa bna lmubaaraki bikiltaa yadayh waxaa kaloo arkay xamaad ibnu zayd oo imaamkiina mubaarak salaamay oo labadiisa gacmood isugu geeyey malaa waa tarxiib ahaan weyneyn oo gacan keliya kumuu salaamina malaa tii kalena uu geeyo labadii gacmood buu ku wada salaamay taas buu arkay xamaad ibnu zayd baa saa yeelayay haddaba cibaarada inta badan masaadirta dhacday waana tan leena waa tasawaabka waayo oo waxaa ku sugan taariikhda weyn taasba wey laakiin siyara calami nubala iyo xaaf ibnu xajar kitaabkiisan hadyusari isagoo taariikhda weyn weliba isagoo kasoo naqlinaya ayaa waxaaba dhacay oo saafaxa bna mubaaraka bikirta yaday si wuxuu isagu yahay ninkii ibnu mubaarak labada gacmoodba ku wada salaamay ku gacan qaaday inuu isagu yahay baa cibaarada siyarka iyo kuba sugane laakiin dee taariikhda markaan u laabano inta badan masaadirta kalena kuba sugan xamaad ibnu zayd baa ficilkani kaba dhacay oo ibnulmubaarak isagoo la kulmuu isaguna bukhaari aabihina ba arkay bal horta taas bu aha nin wuxuu ahaa cabsi badan xalaal miirad badan oo nin isaguna kolley dadkii asxaabtiisa ahaa axmed ibnu xafsi la yidhaaho ayaa wuxuu soo naqliyaa ma yidhiba waxaan usoo galay ismaaciil ibnu ibraahim markii uu dhimanayey markaas baa wuxuu yihi laa aclamu min maali dirhama min xaraamin walaa dirhama min shubha waa ismaaciil suu ahaa bukhaari aabihii waa bi-adu kuma koray waxa weeyaan ma ogi maalkayga markuu dhimanayu taa leeyay maalkayga kuma ogi dirham xaraama iyo weliba xoolo badanna waa ka tegay oo uu inankiisa ugaba tegay iyo dirham shubha ah anuu xoolahay kuma ogi xaaladiisu taas bay ahayd wuxuu dhintay isagoo bukhaari yar yahay oo bukhaarioo yar buu dhintay wuxuu markaa bukhaari soo gacanta qabatay oo korinaysay hooyadii hooyadna haweenee saalixa ah oo dadka cibaadaysta cibaadada badan kaba mid ahayd laalakayi imaamkan la yidhaaho kitaabkiisan sharxu usuul lictiqaad khaasatan waa qaybaha ugu dambeeyu karaamaadka awliyada kitaabkan buu kaga mid yahay waa baab abwaabtiisa kamid a walow cuwaam kitaabu sito waana kitaabka dhamaadka xaggiisa dambe ayaa wuxuu soo naqliyaa dee kollay rag ka horreeyeyna way soo naqliyeen bukhaari raximah llahu tacaala in isagoo yar uu indhabeelay ama basarkiisa adigu indhabeelay isagoo yar hooyadii baa deeto dee way in badan bay tan ka warwartay ilaahay bay bariday markaasaa waxay aragtay ibraahim alkhaliil alayhi wacala nabiyina afdal salaatu wasalaam markaasaa wuxuu ku yihi waa madaan bay ku aragtay maaha si kale madaan bay kuba aragtay markaasaa wuxuu yihi ya haadih qad radd allahu ala waladiki calaa waladiki basarah bikahrati bukaik aw kahrati ducaik waa cibaarada laalakaay uu soo naqliyo tanay ilaahay inankaagii waa usoo celiyey araggiisii hintaada badan daraaddeed ama baryadaada badan iyo ducadaadii badnayd faasbaxa waqad radd allahu calayhi basarah waa waa barisay iyadoo ilaahay subxaana watacaala basarkiisii usoo celiyay waa sida qunjaarna taarikhdiisa uu kusoo naqliyo laalakaina sharxu usuul ictiqaadu kuba soo naqliyo bal haddaba nashadiisii hore taas bay ahayd xagga marka la eego cilmiga dalabkiisa bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu bilaabay noloshiisan cilmi ahaaneed iyo dalabka marxalo aada u horeysay isagoo aada u yar ayuu bilaabay beecadaa fiicanna de waabu kaba soo jeeday waktigaa isagoo yar ayaa magaaladiisii dee isagoon kaba tegin bukhaara ayaa dadkii muxadisiinta ee kuba sugnaa ama kuwoodii waaweynaabuu dee isu daba mari jiray kolba mid u tegayey isagoon toban jirba dhaafin in kaan leenahay kitaab weyn buu leeyu shamaaishiisa kagaba hadla aimadaasna ay wax kasoo naqliyaan cumdana meesha waa tilmiidkiisiiba moxamed ibnu abi xaatim ayaa wuxuu idhaha waxaan ku yidhi abu cabdillaahi kayfa kaana badu amrik amrika fii alab alxadiid arrinkaagu bilowgiisu seebuu ahaa xagga marka la eega xadiidkan dalabkiisa macnaa bal nashadiisii hore iyo dalabkiibuu weydiiyey markaasaa wuxuu yihi bukhaari ulhimtu xifda alxadiidi wa ana fi lkutaab waxaa laygu ilhaamiyey xadiidka qabashadiisa iyo xifdigiisa anigoo ku sugan malcaamadda kutaab waa dee ama maktab ama taase waa malcaamadii iyo halkii qur-aanka laguma baranayay isagoo taasa isagoo yarba weli qur-aankiiba baranaya malcaamadii ku jira ayaa laygu ilhaamiyey buu yihi markaasaa wuxuu yihi oo taas waxaan ku idhi wakamataa alay calayka idaak waqtiga caynkaasee cilmiga xadiidka xifdigiisa ama lagu ilhaamiyey imise jir baad ahayd markaasaa wuxuu yidhi cashru siniina oo aqal toban jir baan ahaa ma in kaba yar markaasaa wuxuu yidhaha uma kharajtu min alkutaabi bacda alcashr toban jirkii dabadeed baan ka baxay kutaabkii ama malcaamadii aan kaba baxay fajacaltu akhtalifu ila daakhiliyi wagayri markaasaa waxaan bilaabay waa ilmaha yar waqtigaasuu qur-aankii de bal matalan dhameeyey inaan de ku noqnoqonayo isu daba marayo daakhili waa nin nisbadaa leh iyo keyrkiiba kolle waa nin culimadii markaa reer bukhaara kaba mid ah kutubtana de haddaa u laabantaan kuwa aan tilmaamayo keyrkooda markay qisadan soo naqlinayaan way soo wada naqliyaan qaaliban taraajimtiisa waaweyniye waa intay kuba gaabsadeen addaakhiliyi xaafid maxajar baa wuxuu yidhaha taqliiqu tacliiqa waana markuu kitaabka horta mucalaqaadkii bukhaari oo dhan dhameeyo muja ayuu yidhaahaa ee waa mujaladka ugu dambeeya ayuu markaa tarjamadu kuba sugante addaakhiliyu lmadkuur lam aqif calaa ismi ninkan uu sheegayo magaciisii maan helin maan arag welibana wuxuu yidhaha ibnu samcaan iyo rushaade waa laba imaamoo xagga nisbooyinka kutub u dejiyey iyo ansaabta nisbadaasba addaakhili nisbadaasba kutubtooda kumay soo darin markaasaa laakiin sheekhu wuxuu yidhaha waxaan u malaynayaana anaha nisbat ila madinati dakhilati bnaysabur inay magaalada gudaha ah ee naysabur ay tao macnaa waxa weeyaan horta lafdigan adaakhila lafdigan addaakila oo dee kolley waxaa magaalada eeg iyada dayr adag lahoo dee xisni iyo qalcad loogaba dhigay addaakhila odhan jireen alma almadinata daakhila oo xataa dee marka la eego mucjam lbuldaanba markaa in uu joogo halkaa cibaarada waa soo naqliya xataa bukhaari uu sheegaa inay madiina guda ahayd oo macnaa waxa weeyaan kulu madinatin muxasanatin bisuur madiine kastoo dee suur adag iyo gidaar kusoo wareegsan yahay taas baa daakilay odhan jiray magaalo dhulkaasna magaalooyin kala duwan oo noocaasa ayaa jiray waayo waa dhul colaad iyo had iyo goor laguma jiray way jireen bal markaa madiinada horta taas wey haddii la yidhaha dakhila waa kulu madinati muxasanati bisuur ninkuna waxaa dhici karta sheekh wuxuu leeyahy inta naysaabuur ay tahay waana suurtagal waan u malaynayaa unbuuhi inay bukhaaraba kaba mid ahaydo waayo mucjamulbuldaan way ku sugan tahay inay bukhaarana lahayd almadina dakhila ay lahaydba ee bal muhimku nin caalimuun buu ahaayo taasa ee bal qisaduna anaad u dhegaysado isaga kuma sugan markaasa wuxuu yihi faqaala yowma fima kana yaqra'u linnaasi sufyaan can abi zubayr can ibrahim waa sheekhi waa ninka ilmuna waa toban jir bukhaari ayaa sheekii baa dee dadka ayaa wax ka dhagaysanayo oo majlis weyn buu leeyahay maalin maalmaa kaba mida ayaa sanad buu sheegay waa sufyaan can abi zubayr can ibrahim taasuu yihi sheekhi dadkina way fadhiyaan waa weynaa isaguna ilmaha yar markaasaan ku idhi bu ihi waa kaa lagu ilhaamiyey xifd alxadiie ayaa waxaan ku idhi bu ihi ya abaa fulanin ina aba zubayri lam yariw can ibrahim waa ilma yaraa toban jira abaa fulanow sheekuu sheegaya aba zubayr ama abu zubayr ibrahim anakaaci wax kama warin way dagaalay bu ihi fantaharani oo de waa ilmo yar markaasaan ku yihi bu ihi mu aamusine irjic ila alasli in kaana cindak bal kitaabkaagii dib ugu noqo asalkii dee kuwa asalka hadduu agtaada kuma sugan yahay sheekhay gudihii buu galay uu soo eegay markaasuu soo noqdo markaasuu yihi kayfa huwa ya gulaam seebuu yahay inan ka yarow ya gulaam markaasaan bu ihi huwa zubayr ibnu cadiya can ibrahim abu zubayr maaha ninkan ibraahim ka warinaya sufyaanna ka wariyey waa zubayr ibnu cadi abu zubayr maaha sheekhina irtibaaska halkan ugaba yimi markaasaa wuxuu intuu qalamkii qaatay kitaabkiisii uu saxay ayuu yihi sadaqta bukhaari baa la weydiiye waxaa lagu yihi dadkii markuu qisadan sheegayay bacdu asxaabi ibna kam kunta id radata calayh markaa aad sheekha joojisay eed magacan u saxaysay ama aad kuma radinaysay ibse jir baad ahayd markaasaa wuxuu yihi ibna ixdaa casharata sana koob iyo toban jir ayuu ahaa macrifada iyo aqoonta iyo arkacaynkaas magacyadii uu xataa ku kala soocayey aimadii uu taas u saxayey waxayuu kuma aha sheekha hadalkiisa watay markaa falama dacantu fi sita casharata sana xafidtu kutuba bna lmubaaraki wawakiicin wacaraftu kalaama haulaai waa hadalkiisii laynoo soo naqliyo kutubtana inoogu wada sugan tarjamaynaysay marka lix iyo toban jir gaadhay ama aan galay unbuu leeyahy lix iyo toban jirkii ayaa cabdullahi ibnu mubaarak kutubtiisii baan kor kaba kaba qabtay wakiicna kutubtiisii korkaan kaba qabtay nimankan xaafid ibnu xajarna kalaama haulaai qoladan waa asxaab ara'yi buu kuma fasiray hadalkoodii iyo waxyaalahaasna waan bartay oo waan ogaaday lix iyo toban jir markaa uu ahaa ayaa wuxuu yihi markuu halkaas soo gaadhay aag marka ilaa uu shan iyo toban jirkiisii wadankiisii buu joogay qur-aankii uu kuba bartay dee a'imadii iyo culimadii waqtigiisiina beledkiisiina wixii iyaga agtooda kuma sugnaa waa kaa koobay ee iyagii uba saxayay kollayna markay culimadu adaabta dalabka iyo taa sheegayaan waxay idhahaan ruuxa dee markaas intaanu rixlo gelin dal kale tegin horta culimadaa beledkiisa joogta cilmigoodii ha barto waayo wuxuu beledkiisa ka helayo hadduu yidhaha beled kalead u doonanaya isagoo dhib iyo dee daal iyo rafaad siyaadsanaya weliba waqtiyadaa safaradoodna way adkaayeen aye waxa weeyaan dee beledkiisina wuxuu kaba helaa taasi waxay noqonaysaa waqti lumin un horta beledkii dabadeedna markuu iyaga wuxoodii koobuu yidhaha haatan cilmiga ay lahaayeen waad urursatay ha baxo waa say dee kutubta musalaxuba markay aadaabta daalibka kaba hadlayaan ay yidhaahaan haddaba wuxuu leeyahay markuu eerkaa gaadhay ilaa shan iyo toban jirkiisi halkaasuu kuba sugnaa markaasaa shan iyo toban jirkiisii dabadeed buu baxay kollay uma kharajtu maca umi waa markuu lix iyo toban galay shan iyo toban ay u buuxsameen waxaa la arkaa shan iyo tobanka weli horteed inuu markaa naysaabuur iyo horta yar gaadhay aduu bal waan baxay waayo siduu xaakim idhaa laba boqol iyo sagaalkii hijirada ayuu naysaabuur markii horeu yimi ay ahaydba markaa waa shan iyo toban jirkiisii une ee wuxuu leeyahy waxaan baxay waa markuu xijaaziya soo gaadhe kharajtu maca ummi wa akhi axmed ilaa maka markaan lixiyo toban jir gaadhay ayaan hooyaday iyo nin ay walaalahayn oo kaba weyne axmed la odhanayay ayaanu maka usoo baxnay buu ihi waa rixlo koley dee bilaad dhanna way soo mareen dhuldheer bay kaba imanayaan khuraasaan oo dhami way ka sokaysaa ciraaq iyo dhulkaasna waa kaba sokayaan iyo bilaadii faris markaasaa dabadeedna dee iyo wixii ciraaq iyo udhexeeye xijaazna ama maka falamaa xajajtu rajaca akhi biummi watakhalaftu biha markii uu soo xajay ayaa wuxuu yihi hooyadii waxaa celiyey walaalkii isagu makuu ku hadhay wuxuu hadhayna waa cilmi dalabkii ama xadiidka dalabkii halkaasuu joogay kolley ilaa lix sanadood belaada waa joogay laakiin lix sanadood oo kala baahsan wayo intaa de waa socday o kolba geesbuu uma baxay marka wuxuu yihi falama dacatu fi hamaaniya casharata jacaltu usanifu qadaaya asaxaabati wataabiciin markii aan sideed iyo toban jir gaadhay waa dee aqoontii uu lahaa iyo siduu noqday min kibaari culamaa isagoo da-daasa ayaa waxaan gudagalayba inaan asxaabta qadaayahoodii iyo taabiciintii iyo aqaawishoodii aan ururiyo oon alifoba wax u alifo waxaan u leeyahay waa cubaydullah ibnu muuse waa min kibaari shuyuukhi waqtiyadii uu noolaabaabay ahayd waxaa kaloo uu leeyahay waqtiyadaasun waa isagoo labaatan gaadhin ayaa kitaabkan weyne kollay saddex taariikhood buu leeyahay oda inoo madbacaysan bal waay kitaaba taarikhi dak cinda qabri nabiyi sala allahu alayh wasalam kitaabka taarikhdan waqtiyada alifay rasuulka ilaahay qabrigiisa de waa masjid madiinuu joogay iyo masjidkiisii welibana aduu doona siraaji axmabahayse fi layaali muqbira waa habeenada caddada ah waa caddada iyo waxyaalahaas ayaaba qorayay buu leeyahay markaasaa wuxuu dhaha iyadoo kitaabkiisu kitaab weyn yahay haddaba magac kastoon halkaa kusoo arooriyey waxaa jirata inteeda badan qiso uu leeyahay waan hayaaye laakiin maan qorin si aan kitaabku u weynaan bal muhimku waxa weya waqtiga aada mubakerkaa ayuu aqoonta caynkaasa iyo tasniifta iyo taaliifta yeeshay taasi waxay ahayd markaa rixladiisa bilowgeediy bal markaa waxa ay tahay markaa ay yimi halkan ee soo bixidiisiiba waxa u bilaabatay rixladiisii lialab alcilmi xajkaa ku horeeyo kolley waxay noqonaysaa ana laba boqol iyo tobankii hijiraday markaasi noqonaysaa lix iyo toban jirkiisii waayo laba boqol iyo afar iyo sagaashankii buu dhashaan idhi waktigaa uu yimi ee uu soo xajay waa markaas bilaadana ugu horeysay waa laba boqol iyo tobankii hijirada ama sanada kolley bilo dhanna way soo socdeen bal markaa raximah llahu tacaala imaamku wuxuu ahaa axad araxaaliina fi dalab alcilm dadkii rixlada badan lahaa ee bilaadii la garanayay intooda badan rixladooda ay gaadhay markaa cilmiga dalabkiisa adkaysi aad iyo aada u badanna xagga dalabka iyo taxsiilka uu lahaa marka uu dee sidaan soo sheegnay mashaayikhdii beledkiisii cilmigii ka wada qaatay ilaa uu shan iyo toban jirkii ama lix iyo toban jir gaadhay ayuu bilaabay rixilaadkii khaarijiga ahaa ee xajku uguba horeeyey muddada ka horeysay rixladiisana kolley cilmi aada u badan buu urursaday oo waa cilmigaa dee keenaya saxiddaa culimadii wuxuu saxo kuba radiyo oo dee uu noqdayba min kibaar lmuxadisiin ama maraatibtoodii uu gaadhay waxaa kaloo lasoo naqliyay dahab iyo soo naqliya ama keyrkiiba dhammaantood waxaan filaya intooda way soo wada naqliyaan sheekhiisii moxamed ibnu salaam ilmikandi inuu odhan jiray isagoo yar bal dahabi wuxuu leeya waa shan iyo toban jirkiisiy waxaa waaye dib uguma arag buu leeya markii uu ka baxay bukhaare waktigaa dabadeed kumuu soo noqonay iyagii dib umay kulmin waa moxamed ibnu salaam ilbikandi inuu kutubtiisa odhan jiray bal eego waa isagoo da-daasa wixii khada iyo qaladaad ku aragtay isax waa sheekii oo dee caalim oo meel kasta looga soo rixlaynaya isagii odhan jiro axaadiista uu ogolaado yidhaha waa saxna radi alfata buu ku qoranayay haddii uuba maalan uu wax ka sheegana lam yarda alfata way fatahani kamuu raali noqon waa heerkuu joogay bal calaa kulli xaalin rixladiisii khaarijiga ayaa bilaabantay oo laba boqol iyo tobankiiba ugu horeysay baan idhi xaafid ibnu xajar baa wuxuu idhahaa waa muqadimada fatxulbaari hadduu markii ugu horeeyey ee uu cilmiga dalbay uu soo rixleeyo wuxuu gaadhi lahaa dad dabaqadiisaas ahaa dad dee cumri dhaadheeraay oo dabaqo caaliyaa ay gaadheen masalan macnuhu waa wuxuu uga jeedaa lix iyo toban jir waa inan yar bilaadiina waa bilaad fog waana lix iyo toban jirkiisii buu soo gaadhay dee ama ciraaq iyo intii kaba dambeysay ee wuxuu leeyahay hadduu markii ugu horreeye uu kitaabka ama malcaamadaba kaga baxay waa toban jirkiisii dabeedba cid intuu helo soo rixleeyo uu soo gaadho dee ciraaq iyo xijaaz iyo dad aanu la kulmin oo intii horteed dhintay sanadahaa dhintay oo sanadkoodna uu caali ahaa ayuu soo gaadhi lahaa oo dee bal waxa weeye barhkood dee kuwo ku dhaweey wuxuu mithaal ka dhigtaa yaziid ibnu haaruun oo kale laba boqol iyo lixdii dhintay wuxuu ka dhigaa mithaal abu daauud udayaalisiyo laba boqol iyo afartiiya dhintay ragacay kaasa oo sanadkoodna uu caaliya waa sida imaka uu kaga wariyo ayaaba la kulmi kari lahaa waxaanu idhahaa cabdurazaaq sancaani waa soo gaadhay isagu waayo markaa uu yimi ciraaq oo kale uu noolaa cabdurazaaq laba boqol iyo tobanki xataa markaa uu maka joogay inuu u tagana waa doonaya sanca uguma tago laakiin wuxuu maqlay uu dhintay buu maqlay kollay nin buu kaba maqlay markii dambe wax kaba warinayo ina mala waa dee wax la faafiyey unoo la maqlay aan la hubin saasuu uga joogsaday inuu yaman soo galo uu yimaado dabadeed waxaa caddaatay inuu cabdirazaaq markaa noolaayo waa siduu kaga wariyaayo isagana toos ugama wariyo walow dee sano dabadeedba uu dhintay koob iyo tobankii uu dhintay bukhaari raximah llahu tacaala isagaa wuxuu ka waramaa oo uu sheegaa magaalooyinkii uu rixlada ku maray ama uu dee rixladiisaasi ay shamlisay ayuu sheegaa de ego maha rixladeydan imika dhici karta beled saacada aan ku gaadhayno de haddii diyaarad la raaco bal haddii gaari la raacana dee boqolaal kilomitr iyadana waktiyo kooban laguma gaadhayo arinku ma aha waxaa la arkaa berigaa hore raggaa raxaaliinta badankoodu dad fuqara ay ahaayeen dad baahan bay ahaayeenoo waxay fuulaan inta badan bay haysan waa la lugeynayay masaafadna oo masaafadaa kala dheeroo ninkaa mawra nahri kaba imanaya ee bilo ayaa lasoo soconayay si uu maka uu soo gaadho waa bilo dee ciraaq baba iyo baqdaad iyo makaaba intaa loo soconayay bil maxaad u malay intaas iyo mawara nahri khuraasaan oo dhami ay kaba dambayso mashaqaduna aad iyo aad bay uma badnaydo waana bilaad fog waa bilaada lasoo naqliyo sufyaan uthari waa bilaad kaba sokaysa khuraasaan inuu yidhaaho in dumarka reer khuraasaan xajmo waajib kuma aha waa safarka tacabkiisiiyo taas oo kale walow dahabi idhaa de miyaaday dad ahayn maxaan ugu waajibahayn haddana wuxuu ujeeday oo mashaqada safarku leeya dhibta uu leeyahay iyo dariiqa dheer iyo kolkol dee in dhibta jirtay dadka ama reer miig ahayd ama kuwii qudaacu durqiya waxyaala hadda dadka kolkol aanay cidi soo noqon jirinba dad tegayba aanay dib u soo noqon jirin bal markaa isaga ayaa waxaan leenahay maaha wax sahlan oo rixladeenan iyo taas ah hadday tahay gaadiid ahaan hadday tahay nolosha kaliya waxyaalo hadday tahay waxaan la sitay ee wax lagu qorayo waa qalamkii iyo hadduu isleeyahi laambad habeenkii shido waa badag waxa la isticmaalaya dab kale lama helayo kabidkuu diyaarsan iyo laambadsan iyo waxyaalahaasi mama jiraan bal isagay soo naqliyaan oo dadkii la socday ay sooba naqliyaan haddana siuu kolba wixii khaadirkiisa kusoo dhaca siuu ibnu kahiir bidaaya kaba cabiro ama axaadiistaasa kolba uu xusuustay u calaamadiyo uba qoro inuu ay dhacaysay habeenkii isagoo seexday waana safarkaasna waa lagu jiraa hawshu way badan tahay waa la arkaa socdiinu kuma jiray inuu toosayuu madagtii waa madag dee la arka dadka dhalinyarada badankooda inaanay aragba hawsheedii inuu markaa qaadanayay alqadaaxa markaasuu hurinayay oo laambadiibuu shidanayay waxbuu qorayay waa yar seexdaa haddana waa kacaa waxaa la arkaa in kolkol loo tiiriyo shan iyo toban goor ama labaatan goor oo uu kolba saa samaynayo bashii madagtii buu soo qaadanaya hurinaya waxbuu laambadii buu shidanaya markaasu waxuu dee bal maalan taas uu qoraya oo balmaama tacliiqinaya ama calaamaynaya ama deeto haddana dib u yar seexanaya taas baa arrintu ahayd socodkuna markaa wuxuu yihi isagaa kaba warramaya waxaa hadaladii bukhaari kaba midaa jaanibkaas inuu yihi isagu sheekhu laqitu akara min alfi sheekhin waxaan la kulmay kun sheekh in kaba badan min ahli اlxijaazi wamakata wاlmadina wاlbasra oo dee waa kun sheekh in ka badan oo adugu markaa kolley sheekhadiis iyo dabaqaadkooda dee waa qeyb dambe ama ayayna ugama imaanaysaa imaka waxaan uga sheednaa o raxiladiisu say bilaad badan u shamlisay kun sheekh in kaba badan oo reer xijaaz iyo maka iyo madiina iyo basra iyo wasit iyo baqdaad iyo sham iyo misr waa inta eeg kolley bilaadii khuraasaan oo dhami way jirtaayo uu soo marayba waa dariiqiisii mawara anahri hadduu cid kulaba kulmay bilaadaasna waabay jirtay waayo marwana waa joogay naysabur waa joogay meelaha waa soo galay maraakisti bal bilaadii kale oo bilaad aljibaal ama lafti khadiibi noo soo socday iyadana rixladiisu way shamlisay ciraaq oo dhanna hadday tahay baqdaadu marar badan kusoo noqday waasid hadday tahay iyo basre iyo kuufa waliba kuufana aada uguma noqnoqday basrena marar uu galay taasi way jirtay dee xijaazna waa kaa maka iyo madiine iyo bilaadii kale ee baltaas intaa kumudayne kolley sanadii koob iyo tobnaadba waayo walow xijaaz kusoo noqnoqonayu sanad kasta haddana soo xajay malaa sanadahaas dee sham waa joogay koob iyo tobankiiba kulankiisii maxamed ibn yuusuf alfiryaam iyo haddana masr buu tegey waxaas waxaa la arkaa inay lug ay tahay hawshuna ay iskaba badan tahay markaasaa wuxuu idhaahaa in laqitum qarnan bacda qarnin waan la kulmay qarnan oo ujeeddadu waa dabaqaad kala duwan waayo mashaayikh waaweyn baa jiray kuwa ka dhexe kuwa kaas waa taa tartiibtooda waan sheegi doonaa mar kale waxaana uu sheegaa sheekhu raximah llahu tacaala sheegay inuu shaam iyo masr iyo jaziira mid kasta laba goor uu galay macnaa safarkiisii shaam mar keliya ma ahayn isagoo mar galay oo culimadeedii la kulmuu ka tegey ayuu haddana wakti kale kuba noqday masrna saas oo kaley ahayd laba gooriyo buu tegey jaziirana jaziira waxa ay tahay waa bilaad aada u ballaadnayd oo labadan webiye furaat iyo dejlo labadan weli ama dijlo laydhaha inta udhaxaysa oo dee bilaad badan oo musri ay kaba mid tahay bilaadaas bay aljaziira laydhaha culimadan aljazariyi ama jaziirada loo nisbeeyo intooda badan saydairadiiy halkii kaba yimaadeen oo aljaziira markay leeyihin iyo bilaad aljaziira magaalooyin badanna way kulansatay waa intaa labadaa webi udhaxeeyey bilaada udhaxaysa oo dhan bay aljaziira odhan jireen kuwaasna laba goor iyo waa magaalooyinkii kala dunaa basrana wuxuu idhi afar goor baaba galay xijaazna ilaa lix sanadood waa sida uu sheegay lix sanadoode lakin waxaa la arkaa waa mutafariq oo dee isagoo joogo mudduu kaba tegayo bilaad kala tegayo haddana waa kusoo noqonayay waa ilaa lix sanadood waxaana uu yidhaha walaa adri kam dakhaltu lkuufata wabaqdaada maca muxadithii khuraasaan iyada baqdaad iyo kuufa aad baan ugu soo noqnoqduu leeyahan oo muxadisiinta reer khuraasaan laba socda way tira beesheeba intan soo galay waxaa kaloo isaga laga soo naqliyaa inuu yihi dakhaltu baqdaada thamaaniya maraatin eeg waa bilaad dheer buu kaba imanaya sideed goor baa baqdaad soo galay fii kulliha ujaalisu axmed bna xambal sideeddaa goorba imaam axmed waa laba kulmayey la fadhiisanayay markii ugu dambeeyeen sii sagootiyey waa jals markii ugu dambeeyey ee axmed isugu dambeysay weye dee madiina geliyo dee kolley ayaa wuxuu yihi buri ya abaa cabdillahi tadacu lcilma wanaasa watasiru ilaa khuraasaan ma cilmigii dee waa baqdaad iyada ahayd waa daartii khilaafada waa daartii culimadii iyo dhammaan ay isugu yimaadeen ee meel kula sidnayd hadday noqotay xag isnaan iyo culimo iyo taasna asal ahaan may jireen waxaa dhici karta xagga asaaniida waktiyada qaarkood magaalada naysaabuur inay dee ku dhaweynuun laakiin meel la sidnayd walaa maka iyo xataa maka iyo madiina iyo walaa masar iyona mar dambadi kuwaas ee waxa weeyaan dee meel la sidnayd may jirin haddaba wuxuu leeyahy ma dadkii iyo cilmigii intaad kaba tagto ayaad khuraasaan tegaysaa taasi u lahaa bergii damba wuxuu leeyahay imankaan garanaya hadalkiisii oo ujeedadu dee kolley walow kuma soo noqnoqonayay xagga marka la eega dadka la kulmaya iyo cilmiga iyo taas iyo labay mid ahayd bilaada kale marka la eega baqdaad dee kolley muddo dheerba taasay ahayd shaafici baa raximah llahu tacaala markii uu tegey masar uu tegay oo kalena reer masara asxaabtiisi kaba mid ahayd ayuu ku yihi baqdaad ma aragto may budo haddaa dad maad arag bu ujeedada markaa qaahiriyada wax la sheego may ahaynba ujeedada dadba waa dadka isugu yimi iyo siday ahayd iyo xaalada da iyadoon markaa hadday ugu badnaato markaa lixdameeyo sanadood markaa dhisnayd de waa daartii khilaafada khadiba wuxuu dhahaa raximah llahu tacaala isagoo isaguna jaanibkaa sheegaya raxala fi dalab lcilmi ilaa saa'iri muxadith lamsaar marka la eego cilmi dalabkii waa u rixleeyey dadkii amsaarta muxadisiintii degeneyd ee magaalooyinkii kala dunaa nin kasta halkiisa ugu tegayay wakataba bikhuraasana wljibaali wamudun lciraaqi kuliha khuraasaan iyo aljibaal kolkol kutubta waa idinku iman karta aljibaal oo kale jibaalna waxay dee isilaax mustalaxay kuma idlaama jireen wey adugu waa markaa kolley suhuusha ciraaq iyo intaa bayna markaa nahreyn marka la dhaafoo kale ilaa waxa weeya laga gaadhayo malaa dhul saxro weyn oo eraan kuba taalay ama faris kuba taalay in udhexayso buuraley ah oo kollay galbeedka dee iyada bariga noqonaysa ciraaq iyo ilaa laga gaadhayo saxro ay dee kollay bilaada faris kuba taalay waa dhul buuralaya uno adugu dhulkaa marka la dhaafo suhuusha ciraaq la dhaafo uun baltaas ayay aljibaal ay odhan jireen kolkol salaajiqadoo kale iyagu waxay kaba cabiri jireen ciraaq alcajab siay uga fasiraan uga saaraan ciraaqdan kale ciraaq alcarab ay kaba cabiri jireen bay ciraaqdii cajab odhan jireenoo adugu waa dhulkaa buuralaydooda markaa suhuusha ciraaq lama dhaafo haddaba dhulkaasna waa wada maray buu leeyahay ciraaq magaalooyinkoodna waxba kama tegin xijaasna waa saas oo kale iyo shaam iyo masr dee baqdaadna marar kala duwan ayuu yimo taas marka waxaa leedahay kolle rixladu dee waxay ahayd inta badan waxaabay odhan jireen ruuxu haddaanu rixlayn oo aanu cilmigiisa laguma kalsoonaanayo taasay ka cabiri jireen sababtuna markuu cilmigii beledkiisa haba urursado sidee cilmigii halkan uu kolba joogayo waxa u dhow kuma koobna dadkiina way baahsanaayeen marka uu baxana waxyaalo badan oo dee marka leega ama aqoontii uu helayay iyo dadkan uu la kulmayo caadooyinkoodi iyo dhaqanadoodi iyo tajaaribkaa kale iyo waxa uu yeelanayo ixtikaanka ahlcilmiga iyo mudaakaraadkaayo cilmigaa aada iyo aada uguma sugnaanayo iyadaa waxaabay odhanayeen ruuxa aan rixlayn intuu cilmi dalbayo aan rixlayn waxba inuu dee meel gaadho taa ha ka rajaynayo taasoo hadallo uhu ibnu maciin iyo ay lahaayeenba waxaa kaloo hadalladoodii noqdatayba dee ama mihaal oo kale noqotay man lam yakun ruxalatan lam yakun ruxlatan ruuxaan noqon ruxala waa laba laftiyo isku dhow ruxalatan iyo ruxlatan ruxala markay fucala la yidhaah waa shaygaa kolba laga hadlayo ciddii badsatuu in badan kaba dhaca ayaa wasanka loo isticmaalaa sida humaza iyo lumaza iyo suraca iyo alfaadihii lamidkaa oo surac oo kale rasuulka ilaahay qowlkiisii laysa shadiidu bisuraca ruuxa xoog geli maaha bisuracati ka had iyo goor wax legda waa ka ficilku had iyo goor kaba yimaadaa wasanka lagaba cabiraa suraca waa kii legdinta badnaa ee had iyo goor wax legdayey ee isaga dhinaciisa dhulka laba dhigahayn humaza iyo lumaza iyo waa kii ceebeynta badnaa xanta badnaa taas buu noqonayaa bal markaa taa wey laakiin haddii bal kelimadii xarafkii ra-dii ama xarafkii dhexe fadxisnaa un aan halkaa reebno macnuhu isbedelayaa oo haddii imaka la idhaho asurca oo kale alhumza lama idhaaho alhumza lama idhaaho adduxkata lama idhaaho wuxuu isu bedelayaa hadduu kaa hor ahaa kii ficilkani had iyo goor ka dhacaye waxaan badsanayay kii waxaan lagu samaynaya ficilkani ku dul dhacayay oo imanka haddaan idhaha rajulun duxaka waa ruux qosal badan buu noqon haddii la idhaha rajulun duxkana waa ruux had iyo goor lagu qoslo oo isaga lagu qoslaayoo kale haddii la idhaha suraca waa kii legdinta badnaa haddii la idhaha surcatunna waa kii la legdaya had iyo goor ee inta badan dee la legdaya taas buu noqonaya marka cibaaradan uga wadaa si aanu yar man lam yakun ruxalatan lam yakun ruxlatan ruuxaan ruux rixlo badan ahayn cilmiga dalabkiisa oon u socod badnayn ma noqdo ruxlatan mid loo soo rixleeyo isaga oo ruxalana waa kii kaiiru liltixaal fii alab lcilmi aruxlatuna waxa weeya waa kan had iyo goor loo soo xaraynayo dee intuu cilmi gaadho maqaam sare gaadhay ayuu yahay ka had iyo goor loo yimaado oo waxaaba la yidhaha antum ruxlatuna ama anta ruxlatuna ciddii aan usoo rixlaysanayba adiga weeye oo markaa haddaba arrintoodaa taas ahayd ruuxu markaa inuu rixladaas dee bilaadina way ballaanayd dhibtaasna way jirtay badankooda waxaa la arkaa inay kutubtoodii qabarkay kuma siteen oo waxa weeyaan dee wixii miyay qaadi karaa waa khadkii adugu waa arrin tacab lahayde tacabkii badnayd iyo ay u hureen diinta iyo dabdinteeda iyo taas ayaa ilaahay subxaana wa tacaala cilmigaa aada iyo aad u badan ee aynu aqrihi kari la-nay inagoo iftiinkaas aanay dee tacbi naga gaadhahayn waraaqahan iyo qarimadan diyaarsan ama kutubtaa la madbacaysan ee inaa qoranahayn iyo kitaab hadday helaan waa kitaab ma iibsan karahaynba waa ninku inuu qorto taasa waxay ku kalifaysay markay rixlabay ku jiraan oo kale inay sheekh uma yimaadaan inay sameeyaan axaadiistiisa bal intay isleeyihin meel kale kama helaysin inay intaa calaamadaystaan oo intaasu wariyaan waa waxay intikhaabka odhan jireen xulasho inta badan rag baa yaqaano dee looga dambayn jiray sababtuna waxay ninku rixlu ku jiraa hadduu wixii oo dhan wada qorto mama qaadi karayo dameeruu fuulada mama haysto wuxuu ku qortana hadhow seebuu yeelaya ama taasoo saa nin ama khadkay yarayn jireen ama intiqaabkaasay samayn jireen sida maalin nin khadkiisa yaraynayo o layihi maxaad san u samaynaysaan ayaa muxuu yihi lindiiqi lwaraqi walwariq oo dee waa waraaquna way ugu yaryihiin lacagtina way ugu yartahay oo kale waraq iyo waraq waraq waa fidadii waraqna waa waraqe taa daraaddeed iyo de waxa weeyaan un dee marka la eego xamliga calalacnaaq oo kale iyo de ay u sahlanaanayso bal mar waxaan leenahay rixlaadka intaa leeg ee laakiin maxay noqotay dad ilaahay taas karsiiyey sabir uguma yeelay sanado badan bay kuma jireen markaasaa ilaahay cilmigoodii barakeeyey oo uu noqday cilmigaa dee ajriga aan kala go-ahayne u socday iyagii islaamkiina lagu nooleeyey taas weeye iyagoo rafaadka iyo mashaqada iyo waxyaalahaasi ay badan yihiinba taase waxaa la sheegayey waa nusqo kitaab jamharo la yidhaaho waxa weeye markaa uu leeyahay ibnu durayd waa kitaab luqa ah ayaa nin oo xafidaya tibriisi buu ahaa ayaa wuxuu dooday bal cid aada luqadan u taqaano oo uu ku dul aqriya nuskadiina waa haya faris iyo meelkashiisu kaba imanayay markaasaa la yidhi waxaad helaysaa oo macara ninkii iska qasnaabe abulcalaa ilmacari ninkaas oo macaro degan ninkaasaa dee aqoonta alahood ku dul aqriyi kartaa waxaa la yidhaha nabarkuu kusoo qaatay waa ku dhididay wuu soo dhawaaday maktabadaha qaar baa dee makhtuudadiisii la helay iyadoo la moodo inay biyo uu qoyey wax kalena ma ahayn waa dhididkii sheekha baa laleeyahay dhididkii sheekhu dee dhabarkaa uu kusituu kitaabkaa watay ee uu kuwa qoyey haddaba dee waxaan leeyahay mashaqadaa badan iyo rafaadkaa badan oo markay taa u adkaysteen ay ku sabireen iyagoo wax kale ku doonaynaya ilaah daraadiya ayaa magacoodii kaa jiray ilaahay kaba dhigay cilmigoodna kaa badan kaba dhigay bal aynaan aqrii karahay bayskada waxa weeye inaanu dee waxa weeyaan fahamnabe taasa uu kaba dhigay kolleyna uu inoo socon doonaa biidn illahi tacaala waxaanan deeta ka bilaabi doonaa habeenka dambe xifdigiisii bal adkaa iyo heerkii uu joogay iyo wixii kale ee tarjamadiisa ku tacalluqsan mashaaikhdiisii ay kaba mid yihin bal waxaan isku yar dadaali tarjamadiisa inaan habeen dambe aan kusoo koobi karno haddii aan la idhaha si aan waxyaalaha kale dee aan u gudageli karno kitaabka wallahu subxaana wa tacaala aclaa aclam